haddaba yuu yahay kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan
maalmahaas waxaa yimid yooxanaa baabtiisaha isagoo cidlada yuhuudiya wax ku wacdiyaya oo leh towbadkeena waayo boqortooyadii jannadu waa dhowdahay markaas waxaa u soo baxay dadka yeruusaalem iyo kuwa yuhuudiya oo dhan iyo kuwa dalka urdun ku wareegsan oo dhan markaasuu webi urdun ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya oo wax buu wacdiyey oo yidhi waxaa iga daba imaanaya ku iga itaal weyn kan aanan istaahilin inaan foorarsado oo aan yeelmihii kabihiisa furo anigu waxaan idinku baabtiisay biyo isaguse wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah ciise waa la baabtiisay wakhtigaas waxay noqotay in ciise ka yimid nasaret tii galiili oo yooxanaa baa webi urdun ku baabtiisay isagii markiiba intuu biyihii ka soo baxay wuxuu arkay samooyinkii oo kala dilaacay iyo ruuxii oo sidii qoolley oo kale dushiisa ugu soo degaya waxaa samooyinka ka yimid cod leh adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay
oo ciise markuu bilaabay inuu wax baro wuxuu ahaa qiyaas soddon jir
kolkii yooxanaan la qabtay dabadeed ciise wuxuu yimid galiili oo wuxuu dadka ku wacdiyey injiilka ilaah wuxuuna yidhi wakhtigii waa buuxsamay oo boqortooyadii ilaah waa soo dhowaatay towbadkeena oo injiilka rumaysta ciise wuxuu u yeedhay xertiisii u horraysay markuu badda galiili agmarayey wuxuu arkay simoon iyo walaalkiis andros iyagoo shabaka badda ku tuuraya waayo waxay ahaayeen kuwo kalluun jillaabta ciise wuxuu ku yidhi isoo raaca waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta markiiba shabakyadoodii way ka tageen wayna raaceen markuu cabbaar socday wuxuu arkay yacquub inasebedi iyo walaalkiis yooxanaa iyagoo doonnida dhexdeeda shabagyadooda ku hagaajinaya markiiba wuu u yeedhay kolkaasay aabbahood sebedi iyo shaqaalayaasha kaga soo tageen doonnida oo isagay raaceen ciise wuxuu kafarnu'um ku bogsiiyey jinnoole markaasay kafarnu'um galeen oo markiiba sabtida wuxuu galay sunagoogga oo dadka wax baray waxayna la yaabeen waxbariddiisa waayo wuxuu wax u barayey sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimmada markaasaa waxaa sunagooggoodii ku jiray nin jinni wasaq leh qaba wuuna qayliyey oo wuxuu yidhi maxaa inoo dhexeeya ciise reer nasareedow ma waxaad u timid inaad na baabi'iso anigu waan ku garanayaa kii aad tahay kan quduuska ah ee ilaah ciise baa canaantay oo ku yidhi aamus oo ka soo bax goortii jinnigii wasaqda lahaa gilgilay oo cod weyn ku qayliyey ayuu ka soo baxay kulligoodba ayay la wada yaabeen sidaa aawadeed iyaga dhexdooda way isweyddiiyeen oo yidhaahdeen waa maxay waxani ma waxbarid cusub baa xataa jinniyadii wasaqda lahayd amar buu ku amraa wayna yeelaan markiiba warkiisii waa gaadhay dhulkii galiili ku wareegsanaa oo dhan ciise wuxuu bogsiiyey butros sodohdiis iyo dad kale oo badan oo markiiba kolkay sunagoogii ka soo baxeen waxay galeen guriga simoon iyo andros iyaga iyo yacquub iyo yooxanaaba simoon sodohdiis baa qandho la jiiftay oo kolkiiba waxay isaga u sheegeen wax iyada ku saabsan markaasuu u soo dhowaaday oo gacanteeda qabtay oo uu kiciyey kolkiiba qandhadii waa ka baxday oo ay u adeegtay iyaga maqribkii goortay qorraxdii dhacday waxay u keeneen kuwo buka oo dhan iyo kuwo jinniyo qaba markaasaa dadkii magaalada oo dhan albaabka ku soo ururay oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala cayncayn ah qabay dadkana jinniyo badan buu ka saaray oo uma oggolaanin jinniyadu inay hadlaan waayo isagay garanayeen